iyadoo lagu dhawaaqay xabajoojin ka dhacda marinka go'doonsanay khaza ayaa waxaa loogaaday heerka uu la egyahay dadka ku dhaawacmay dagaalka xasuuqa ah ee shan iyo tobanka bilood ka socday marinka waxayna tiradoodu wasaaradda caafimaadka ee khaza ku sheegtay inay gaarayaan ilaa boqol kow iyo toban kun boqol lixdan iyo lix qof oo dhaawaca xafiiska warbaahinta dowladda ee marinka khaza ayaa sidoo kale diiwaan geliyey in dadka dhaawaca ee u baahan baxnaaninta muddo dheer ay gaarayeen shan iyo toban kun oo qof sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in tirada dadka curiyaamay ay gaarayaan afar kun shan boqol oo qof iyadoo boqolkiiba siddeed iyo toban dadkaasi ay ahaayeen carruur halka laba iyo toban kun toddoba boqol oo qaba dhaawacyo halisa a iyaguna u baahan yihiin in dibadda loo qaado xasuuqan yuhuudda oo socday in ka badan shan iyo toban bilood ay yuhuuddu kula kaceen dadka falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka khaza iyadoo ay yuhuuddu aysan badbaadin xarumihii caafimaadka ee dadka dhaawaca ee lagu daweynayey sida ay sheegtay wasaaraddu tirada shaqaalaha caafimaadka ee ku shihiday xasuuqa ayaa gaartay kun boqol konton iyo shan dhakhtar waxaana ka mid ahaa saddex dhakhtar oo lagu dilay gudaha xabsiyada yuhuudda marka intaasi laga soo tago waxaa sii dheer in ilaa saddex boqol iyo lixdan dhakhaatiir ah ay yuhuuddu maxaabiis ahaan u kaxaysteen soddon iyo afar isbitaal oo ku yaala marinka khaza ayaa gebi ahaanba la gubay shaqadana laga joojiyey halka isbitaallada intooda kale ay ku shaqaynayeen awood xadidan oo aan mararka qaar loo oggolayn inay dhaawacyo cusub qabtaan ama ay la kulmayeen go'doomin adag agaasimaha isbitaalka kuweyd suhayb alhamas ayaa maruu la hadlayay warbaahinta yidhi maanta waxaan ka hadlaynaa nidaam caafimaad oo ka burburay dhammaan adeegyadii deegaanadii waxaan ka hadlaynaa marinka khaza oo gebi ahaanba burburay haddii ahaan lahayd xagga kaabayaasha dhaqalaha ama qaabdhismeedka sare isagoo burburay in ka badan intii aan filaynay oo aan ka aragnay shaashadaha telefishinka
نحن اليوم نتكلم عن وقف للإبادة الجماعية بعد أكثر من 15 شهرا من حرب التطهير العرقي التي استمرت على قطاع غزة أمام الصمت الدولي والعربي والإسلامي اليوم أمام استهداف كامل المنظومة الصحية وانهيارها بشكل كامل نحن اليوم نتكلم عن منظومة منهارة بشكل كامل في كل المجالات الخدماتية والبيئية والصحية اليوم نتكلم عن قطاع غزة المنكوب المدمر بشكل كامل ونتكلم عن بنية تحتية وبنية فوقية حجم الدمار أكبر مما ممكن أن تصفه وسائل الإعلام marka laga soo tago dhaawacyada faraha badan alxames waxa uu intaasi ku daray waxa aan ka hadlaynaa tiro aad u badan oo shuhado ah oo gaaraya afartan iyo toddoba kun boqol toddoba qof iyadoo aan la xusin heerka burburka nafsiga ah iyo tirada carruurta ee ku agoontowday dagaalka alhames waxa uu ku tilmaamay isbitaalka goobta ama meedaaniga inay yihiin kuwa matalaya nidaamka caafimaadka ee marinka khaza kuwaasoo ah isbitaal gurgura oo wax ka qabta meel kasta oo ay xaaladi ka jirto isagoo raaciyey waxaan uga baaqanaa adduunka inay naga caawiyaan marxaladan soo kabashada waxaa kaloo uu ku baaqay in nidaamkan lagu taageero shaqaale caafimaad qalab iyo dawooyin iyo in la dhiso isbitaallo badan oo meedaani ah isaga oo taas ku micneeyey in dhismaha hal isbitaal oo qaadan kara saddex ilaa iyo shan sano wakhtigaasna uu yahay wakhti dheer marka loo fiiriyo waxa ay dadku u baahan yihiin maadaama ay dadku ka soo baxeen marxalad adag oo ay yuhuuddu geysatay jaraa'im kala duwan alhamas ayaa ku nuuxnuuxsaday waraysi uu siiyey warbaahinta in si deg degaa loogu baahan yahay in la furo isgoyska rafax si loo marsiiyo dhaawacyada si loogu dabiibo dibadda maadaama liiska sugitaanka uu dheer yahay awoodahana ay xadidan yihiin isagoo carabka ku adkeeyey in mar kasta ah oo sida ugu dhaqsiyaha badan dibadda loogu qaado dhaawacyadaasi ay tahay mar kasta oo ay sii korodho fursadaha ay ku noolaan karaan arrintanina waxay yaraynaysaa cadaadiska saaran wasaaradda caafimaadka ayuu yidhi alxamas